ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa soddonka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol konton iyo toddobaad oo xidhiir ah duqaymo dhaliyey dhimashiya dhaawac oo ay nusayriyadu ka geysteen gobollada xamaa iyo xalab ee suuriya in ka badan labaatan qof oo ku dhintay daadad ku dhuftay qaybo ka mid a waddanka indunuusiya iyo alqaacidada jasiiratu alcarab oo ku dhawaaqay geerida hogaamiyahoodii hore asheykh khaalid cumar baatarfi raximahullah qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyna qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol konton iyo toddobaad oo xidhiir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiirana waxaa inoo soo gudbinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder aad baad umahadsan tahay waxaa maalinkii boqol konton iyo toddobaad oo xidhiira soconaya dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee jiida ghaza waxaana ay ciidamada gumaystaha yuhuuddu geysanayaan duqeymo cashuwaayi ah iyagoo bartilmaamaysanaya goobaha ay iskugu yimaadaan dadka barakacayaasha iyo goobaha danta guud sida suuqyada iyo madaariista ay hoyga ka dhigteen barakacayaasha waxaa dhanka kale lasoo warinaya dagaalo laisku riiqmayo u dhexeeya muqaawamada iyo askarta yuhuudda waxaana dagaaladaasi khasaare baaxadda dhabarka loogu saariyey askarta waxmagaratada ee yuhuudda iyadoo tirada caruurta ee u dhimanaya nafaqa xumada iyo fuuqbaxa ay kor u dhaaftay lix iyo labaatan caruur kadib markii saddex caruuro horle ay ku dhinteen xarunta caafimaadka ee ashifa xafiiska warfaafinta ee maamulka jiida ghaza ayaa sheegay in boqolkiiba sagaashan muwaadiniinta ku dhaqan marinka ghaza ay noqdeen kuwo barakacyaal ah waxaana ay xaqiijiyeen tirada shuhadada dhaawacyada iyo dadka la la-aya ilaa iyo hadda ay gaarayso ilaa iyo boqol iyo toban kun oo ruux balse marka horeynu ku bilowno duqeymihii ghaza ka dhacay saacadihiaynu soo dhaafnay kuwaasoo haleelay shacabka aanan hubaysnayn ee ku sugan marinka ghaza waxaana ay duqeymahaasi dhaliyeen khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac iyo burburka guryaha la beegsaday dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhalatay duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen guri ku yaala xaafadda zaytuun ee bariga jiida ghaza halka uu burbur xoogan soo gaaray gurigii ay beegsatay duqeynta dadkii ku dhaawacmay ayaana la geeyay isbitaalada caafimaadka ee ku yaala jiida ghaza xaaladooda caafimaad ayaana halkaas lagula tacaalayaa magaalada khan yunis ee koonfurta jiida ghaza waxayna ka geysteen ciidamada yuhuudda duqeyn sababtay dhimasho iyo dhaawac duqeyntani ayaana si gaara kaga dhacday mandiqada alfijaar ee ka midka ah manaadiiqda ugu waaweyn ee khan yunis sidoo kale magaalada rafax waxay ciidamada yuhuudda bariga magaalada ku bartilmaamaysadeen guri ay deganaayeen qoys shacab ah waxaana halkaasi ku shiiday saddex ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kale sida ay soo warinayaan wariyaasha ku sugan magaalada rafax ee koonfurta jiida ghaza isla bariga magaalada rafax duqeyn kale oo sababtay dhimasho iyo dhaawac ay yuhuuddu ka fuliyeen waxaana duqeyntaasi ku shiiday dad badan oo ay ka mid yihiin dumarkii iyo caruurtii ku sugnaa deegaanada ay diyaaradaha yuhuudda bartilmaameedka ka dhigteen galbeedka magaalada khaza waxay sahaynada yuhuudda duqeyn ka fuliyeen guri ku yaala xaafadda asabar waxaana halkaasi ku shiiday qaar badan oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa guriga halka ay dhaawacmeen kuwo kale waxaana gebiya-aan burburay gurigii la bartilmaamaysaday sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda waxay beegsadeen dhulbeereed ballaaran oo ku yaalo xuduudda ay wadaagaan waddanka masar iyo magaalada rafax waxaana halkaasi ku basbeelay dalagii ku beernaa dhulbeereedkaasi iyadoo ay waxyeello adag soo gaareen qaar ka mida dadkii ka eg dhowaa dhulbeereedka ay duqeyntu ka dhacday guri ku yaala muqayimka nuseyraad ee bartamaha jiida khaza duqeyn culus ayay la dhaceen ciidamada yuhuudda waxaana ku shiiday dad badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan duqeyn midaan la mid ah ayay ku beegsadeen ciidamada yuhuudda guri kale oo ku yaala nuseyraad dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhaltay duqeyntaasi burbur ayaana soo gaaray guriga sida ay sheegayaan kooxaha ka shaqeeya gurmadka degdega gaari ku socdaalaya wadada salaaxuddiin ee magaalada rafax waxay ciidamada yuhuudda la beegsadeen duqeyn bahallimo duqeyntaas ayaana sababtay dhimasho iyo dhaawac sidoo kale duqeyn ayay ciidamada yuhuudda la beegsadeen mandiqad ku taala khanyonis waxaana ku sugnaa dad barakacyaal ah waxaana ku shiiday saddex iyo toban ruux oo ka mid ah dadkii barakacyaasha ee ku sugnaa mandiqadaas sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda si arxandarraha u duqeeyeen guri ku yaala koonfurta muqayimka nuseyraad ee bartamaha jiida khaza waxaana halkaasi ku shiiday dad badan halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo tirabeel ah guri ay deganaayeen qoys shacab ah oo ku yaala magaalada rafax ee koonfurta jiida khaza duqeyn xoogan ayay ka fuliyeen sahaynada yuhuudda waxayna ku dileen lix iyo toban ruux oo ka mid ah qoyskii deganaa guriga halka ay dhaawacmeen kuwo kale sidoo kale waxaa la xaqiijiyey duqeyn kale oo ka dhacday bariga rafax in ay ku shiideen saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza war ee soo saartay waxay ku sheegtay in afar labaatankii saacee lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan sideed xasuuq oo wuxuushnimo ah waxaana ku shiiday in ka badan siddeetan iyo shan ruux oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo soddon kale geesta kale kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ayaa dhigbixinaya sahaynaday duulaanka ku jooga magaalooyinka iyo mandiqadaha ay ka kooban tahay marinka khaza waxaana sidoo kale dhacaya dagaaladii ugu xooganaa ee dhex mara dhinacyada isku haya khaza oo waa yuhuudda daalimiinta ah iyo kooxaha wax iska caabinta reer falastiin degaalyahanada muqaawamada ayaa deegaanka bani sahiil ee duleedka magaalada khanyunis ka geystay weerar ay ku qaarajiyeen askari yuhuud ah waxaa sidoo kale muqaawamada iyo yuhuudda dhex maray weerar isku horimaad toos ah kaasoo ku bilowday weerar qarax oo ay la kulmeen ciidamo ka tirsan yuhuudda oo logeenayay isku horimaadkan ayaana khasaare lagu gaarsiiyey yuhuudda soo duulayaasha ah sidoo kale ciidamo ka tirsan muqaawamada ayaa waxay gacanta ku dhigeen diyaarad nooca saanka ah xilli ay howlo basaslimo a ka waday waqooyi bari deegaanka albureej ee bartamaha jiida khaza sidoo kale waxa ay muqaawamadu baahisay muuqaal ay kusoo bandhigayso weerar qaansi a oo lagu dilaya askari ka tirsan yuhuudda muuqaalka ayaa waxaa kasoo muuqanaya dagaalyahan ka tirsan muqaawamada oo tooganaya askari ka tirsan yuhuudda oo ku sugan guri ku yaala magaalada khaza waxaana uu shiishahankani ka tirsan muqaawamada xabadda la helaya askarigii hadafka ahaa goobtaas aynu ku qurbaxayaa kadib markii lala helay shiishka kahor inta uusan howlgalka bilaaban waxaa la maqlayaa cod ka mid ka mid ah dagaalyahanada muqaawamada oo fariin u diraya ciidamada gumaystaha isagoo sheegaya in askarta yuhuudda loo ugaarsan doono sida shimbirti oo kale khaza ayaana waxay noqotay qubuuraha askarta yuhuudda ee dulmiga badan kooxaha muqaawamada ayaa dardargeliyey beegsiga ay ku hayaan ciidamada yuhuudda ee ku sugan khaza waxaana ay sidoo kale hadaf ka dhigteen muqaawamada beegsiga gawaarida gaashaaman iyo burburinta saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda
في جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاك markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilkhaaliq macalin cabdilweli dad rayid ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeymo uu nidaamka nuseyriyada ah ee bishaar al asad ka geystay suuriya wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa ku waramaya in nidaamka dhiigyacabka ah ee bishaar al asad uu duqeymo hor leh ka geystay dalka suuriya kuwaas oo uu ku beegsaday dad rayid ah deegaano dhaca baadiyaha xamaah iyo xalab ayaa martigeliyey duqeymo uu nidaamka nuseyriyada ah ka geystay halkaasi waxaana goobaha la beegsaday ay isugu jiraan guryo ay leeyihiin dad rayid ah iyo xarumo caam ah ilawareedyo ku sugan suuriya ayaa soo sheegaya in nidaamka nuseeriga ah uu afar duqeymood ka fuliyey baadiyaha xamaah iyo xalab kuwaas oo saddex ka mid ah ay fuliyeen diyaarado darooni ah tan afaraadna loo adeegsaday sawaarikh waxay intaasi ku dareen in duqeymaha ay beegsadeen laba gaari iyo mooto waxaana ku dhintay ugu yaraan afar ruux oo rayid ah kuwaas oo ay ku jiraan caruur halka ay ku dhaawacmeen shan kale weerarka sawaarikhda ah ee lagu garaacay baadiyaha xalab ayaa waxaa isagana lagu dilay ugu yaraan laba ruux waxaana ku dhaawacmay shan kale kuwaas oo saddex ka mid ah ay caruur yihiin nidaamka nuseeriyada ah ayaa marar badan geysta duqeymo noocaan ah kuwaas oo uu ku laayay dad rayid ah geesta kale ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhimatay daadad ku fatahay dalka indunuusiya daadad xoogan ayaa lasoo sheegayaa in ay ku dhufteen gobolka galbeed ee sumatra ee dalka indunuusiya sida ay sheegeen wariyaal halkaasi ku sugan dadka ayaa danta ku qasabtay inay isaga qaxaan guud ahaan meelaha ay soo galeen biyaha iyadoona marba marka ka dambeysa ay sii xoogaysanayaan dadka ka barakacay daadadkan ayaa lagu qiyaasay in ay gaarayaan toddoba boqol oo kun oo qof halka ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen sagaal iyo toban ruux oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur dadka soo barakacay ayaa hadda la sheegay in ay ku sugan yihiin banaanka saxaraha iyagoona sheegay in ay kasoo tageen alaabtii ay ku isticmaali jireen gurigooda burburkan ayaa hadda sii siyaaday sida ay sheegayaan warbaahinta ka howlgasha dalkaasi waxaana ay daadadkan kusoo aadayaan xili dalkaasi laga soo sheegayay kuleel aada u daran maadaama dhulkaasi uu u badan yahay buuraley ugu dambeynna maraykanka ayaa daadgureeyey shaqaalaha safaaradda uu ku leeyahay dalka hayti halkaas oo ay rabshado xoogan ka jiraan dowladda maraykanka ayaa sheegtay in dalka hayti ay kasoo daadgureynayso shaqaalaha safaaradda ee aan wax muhiimka ah ka haynin safaaradda maadaama ay kusii bateen dalkaasi burcada hubaysan ee dadka gumaada sidoo kale waxa ay sheegtay in kooxaha burcadka ah ay weerareen xaafad u dhow xarunta safaaradda iyo garoonka diyaaradaha ee caasimada dalkaasi iyo saldhigyada booliis ee ku yaala dalkaasi burcadkan rabshadaha ka wada dalkan ayaa doonaya in loo baneeyo kursiga ra-iisul wasaarenimada ee dalkaasi waxa ayna sheegeen haddii ninkan hadda talada haysta oo magacaabi waayo ra-iisul wasaare ay wadi doonaan dagaalka rabshadahan ayaa hadda sababay in ay safaaradda maraykanka ay shaqaalaheeda ka daabusho caasimada waddankaasi iyadoona ay shaaciyeen maraykanka in ay karari doonaan safaaradda haddii uu xalka sidaan sii ahaado taliyaha milatariga maraykanka ayaa sheegay in howlgallo ay ka fuliyeen dalkan ay rabshadaha hareeyeen iyagoona sheegay in ay wax ka qabteen amniga caasimada iyo guud ahaan dalka waa sida ay sheegeen ciidamada maraykanka dowladda kenya ayaa iyadana sheegtay in ay hogaamin doonto ciidamada loo dirayo dalkaasi inkastoo ay kenya sanadkan wajahayso amni daro iyo musuq maasuq xoogan oo ay wadaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya oo kasoo horjeeda madaxweynaha hadda ku fadhiya madaxtinimada dalkaasi maraykanka ayaa walaac xoogan ka muujiyey burcadda hubaysan ee u jooga musuq maasuq oo keliya iyagoona marar badan ku celceliyey in ay dhib weyn ku qabaan burcadda ilaa haddana ay ciidamadooda wax tilaabo ah oo la yaqaana aysan qaadin
في جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo asheykh khubayb asuudani oo ka mida mas-uuliyiinta mujaahidiinta kelimadan ayuu sheekhu ku cilaamiyey geerida amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab asheykh khaalid cumar baatarfi raximahullah wuxuu sidoo kale sheekhu sheegay in hogaamiye abileyth sacad bin caatif alcawlaqi uu noqon doono amiirka rasmiga ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab haddaba waxaad ku soo dhowaataan tarjamada af soomaaliga ee kelimadan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkeen moxamed cali aadan ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما والقائل سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وألسنة مسترجعة وحامدة لله سبحانه فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب نتقدم إلى الأمة المسلمة عامة quluub raalli ku ah qadarta allah iyo qadihiisa iyo carabyo istirjaacsanaysa oo alle u mahadcelinaya waxaa inagoo ah jamaacada qaaciidatuljihaad ee jasiiratulcarab halkan kasoo gudbinaynaa tacsiyo tiiraanyo leh oo ku socota guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaana muslimiinta iyo mujaahidiinta jasiiratulcarab taasoo ku saabsan geerida mid ka mid a haliyeeyada ummadda muslimka ah iyo buur ka mida buuraha jihaadka iyo dacwada oo ah shiiqa daaciga ah ahna mujaahidka geesiga ah ee ku faana diintiisa korna u siday calanka dacwada xaq sheegidda iyo burinta shubahaadka ay faafinayaan kuwa jihaadka ka fadhiya sidoo kalena afka ciidda u dari jiray qorshayaasha dhagaraysan ee gaalada iyo murtadiinta waa abilmiqdaad khaalid bin cumar baadarfi alkindi kaasoo uu alla oofsaday isagoo saabir ixtisaabsanaya ahna muhaajir sugan alla dartiisna u jilib xiran oo jihaadaya allaha u naxariista jannadiisa waasica ahna ha geeyo hana haleeshiiyo kolonyada shuhadada allah waxa uu yidhi والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم عن فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بجنازتين إحداهما قتيل والأخرى متوفى فمال الناس على القتيل فقال فضالة ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا فقالوا هذا قتيل في سبيل الله فقال والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت اسمعوا كتاب الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لقد كان تاريخ شيخنا رحمه الله حافلا بالمواقف الاعتزاز بدينه والسعي الحثيث في حمل رسالة الإسلام taariikhda sheikheena allaha u naxariistay waxaa ka buuxay mawaaqiif sugaysa inuu ahaa mid diinkiisa ku faana oo u xusul duuba qaadidda risaalada islaamka faafintiisa iyo difaaca towxiidka in badan ayuuna ummaddiisa ugu baaqay inay u istaagto waajibka cayniga ah ee casrigan oo ah jihaadka waddada allah iyo uheelinta kuwa mustadcafiinta ah waxa uu ka mid ahaa sheekheenna allaha u naxariiste dadkii ugu horreeyey ee ajiiba baaqa jihaadka ee dhulka afghanistan islamarkaana gaara sharaf kala kulanka calamka jihaadka iyo nafurka sheekh usaama bin laadin raximahullah halkaas ayayna ku wada noolaayeen iyagoo wada masiirada jihaadka waxa uuna qaatay macaanida adkaysiga cisiga iyo dulmidiidnimada kadib waxa uu kusoo noqday waddankiisa koowaad oo ah yeman dhulka xigmadda iyo iimaanka halkaasoo uu kasii waday masiirada difaaca diinta iyo uheelinta mustadcafiinta waxaa halyeygeyna lagu imtixaanay qafaalka iyadoo ay gacanta ku dhigtay dowladda raafidada iiraan taasoo markii dambe kusoo wareejisay xukuumadda dabadhilifka ee yemen xabsiyada xukuumaddan ayuuna ku jiray sanado badan isagoo sabraya oo ixtisaabsanaya ilaa uu alle doonay inuu kasoo saaro xabsigaas isagoo uu u kordhay iimaan la xiriira sunnada loolanka ka dhex aloolsan islaamka iyo kufriga yaqiinsanna ballanqaadka allaah ee ah in ciribta dambe ay leeyihiin kuwa isaga ka cabsada mana hilmaamin hadalka allah ee ah ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فلم يتوان بطلنا ولم يتردد في مواصلة مسيرته الشاقة kama labalabayn halyeygeenna sii wadida jihaadka iyo inuu mar kale dhex dabaasho dagaalka isagoo gunta dhiisha isaga dhigaya wuxuuna u degdegay difaaca diinta iyo la dagaalanka cadowga oo waxa uu soo haleelay walaalihiisa mujaahidiinta ee jasiiratul carab wuxuuna u noqday garab iyo hiil wanaagsan oo ugu deeqa towjiiha iyo talooyinka toosan kama bakhaylin sheekheenna deeqda uu allaah siiyey inuu u horo ummaddiisa sida cilmiga tajrubada iyo xigmadda uu alle ku manaystay markiibana waxa uu qabtay imaarada wilaayada abyan waxa uuna ahaa amiirkan ugu wanaagsan ee haga dadkiisa ahna daaci wax tarbiyeeya ilaa uu alle mar kale doonay in lagu imtixaano qafaal oo dib loogu celiya xabsigii uu kasoo baxay ee xukuumadda yemen halkaasoo uu ku xirnaa ku dhowaad lix sano kadib waxa uu allah u qoray faraj iyo inuu kasoo baxo xabsiga kaasoo ku yimid allah kadib gacmaha mujaahidiinta ansaaru shareeca kuwaasoo xaqiijiyey guul weyn ka gadaal markii ay furteen wilaayada xadramood shareecada allahna ay kusoo dabaaleen halyeygeenna haldoorka ah iyo faariskeena geesiga ah waxa uu bixiyey dadaalkiisa ugu dambeeyey isagoo ugu adeegaya diinkiisa uguna hiilinaya ummadiisa waxa uuna qabtay shaqooyin dhowr ah oo ay ugu horreysay inuu qaado culayska imaarada xadramood iyo sidoo kale kormeeridda lajnada iclaamka ee mujaahidiinta isagoo markii dambe qabtay mas-uuliyadda guud ee qadaha mujaahidiinta yemen ilaa ugu dambeyn uu dhabarka u ritay culayska hogaaminta mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kadib markii uu shahiiday sheekha mujaahidka ah ee qaasim arriimi raximahullah waxa uuna halyeygeenu ahaa nin gobeed ka dabamaray nin wanaagsan kamaa naxsabuhu wallaahu xasiibuhu inkastoo mas-uuliyaadkaas culus loo saariyey halyeygeenna haddana kama hor istaagin inuu u kaco waajibka dacwada waxa uuna dhex jibaaxay macrakada iclaamka iyo caddaynta isagoo u hogaansamaya amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم فكان رحمه الله المتحدث الرسمي لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب waxa uu ahaa allaha u naxariistay afhayeenka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab laga soo bilaabo markii ay walaalihiisu kasoo daayeen xabsiyada xadramood ilaa uu ka noqdo hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta waxa uuna xilligaasi mimbarka warbaahineed ee jamaacada uu ka hodmiyey tobanaan bayaanaad kelimaad iyo towjiihad isugu jira oo ku socda ummadiisa muslimka ah ee ku nool dunida gaar ahaana ehelkiisa iyo xigtadiisa jasiiratul carab wuxuu sidoo kale shiiqu duubay tobanaan duruus iyo irshaadaad ah oo ugu baaqaysa ummadda inay soo haleelaan kolonyada jihaadka ugu dambeyntiina allaah ayaa oofsaday sheekha isagoo ah saabir ixtisaabsanaya allaha u naxariistay sheekheenna aan weynay ee abilmaqdaad khaalid bin cumar baadarfi darajadiisana kor ha u qaado hana dejiyo jannada waasaca ah hana haleeshiiyo kolonyada mujaahidiinta dhammaan tannadana hanala kulmiyo ambiyada sidiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta kuwaas ayaa ugu wanaagsan dad lala rafiiqo ee waxaan halkan tacsiye uga diraynaa ummadda muslimka ah iyo guud ahaan qabaa'ilka kinda si gaar ah ehelada iyo qaraabada sheekha ee aalabadarfi dhammaantoodna waxaan ku leenahay allaha weyneeye ajarkiinna iyo ajarkeenna hana wanaajiyo tacsideenna iyo tacsidiinnaba walaalkeenna dhintayna ha u dembi dhaafo allow naga ajarsii musiibadan wax ka qayr badanna noogu bedel waxaan halkan uga sheegaynaa guud ahaan ummadda muslimka ah in markii ay kulmeen golaha shuurada ee jamaacada ay walaalka hogaamiya abileyd sacad bin caadif alcawlaqi ay u doorteen inuu noqdo amiirka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab allana waxaan u weydiinaynaa inuu ka dhiga nin wanaagsan una furo quluubta addoomaha iyo dacallada waddanka uguna kaalmeeyo oo ku irsaaqo ikhlaaska sawaabka iyo rushdigana ku ilhaamiyo ويفتح على يديه قلوب العباد وأطراف البلاد وأن يعينه ويرزقه الإخلاص ويلهمه الرشد والسداد والصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صادر عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب
والى راعيه الكفر امريكا لقد ابقى الله لكم من يسوء وجوهكم وينكد عليكم عيشكم ويذيقكم مراره الحرب وطعم الهزيمه حتى تكفوا عن دعم اليهود المحتلين لفلسطين وحتى تخرجوا من بلاد المسلمين وترفعوا ايديكم عن دعم الحكام المرتدين المستبدين والا فهي الحرب التي لا تطيقونها تأتي على اقتصادكم فتحيله يبابا وتأتي على مصالحكم فتقوضها بعون الله وقوته شوطنا فوق احتمال الاحتمال فوق صبر الصبر لكن لا انخذال نغتلي نبكي على من سقطوا إنما نمضي لإتمام المجال مرة أحزاننا لكنها يا عذاب الصبر أحزان الرجال ندفن الأحباب نأسى إنما نتحدى نحتذي وجه المحال مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال وإلى أين عرفنا المبتدى والمسافات كما ندري طوال ليس ذا بدء التلاقي بالردى قد عشقناه وأضنانا وصال وانتقى من دمنا عمته واتخذنا وجهه النار نعال نعرف الموت الذي يعرفنا مسنا قتلا ودسناه قتال وتقحمنا الدواهي صورا أكلت منا أكلناها نضال موت بعض الشعب يحيي كله إن بعض النقص روح الاكتمال ها هنا بعض النجوم انطفأت كي تزيد الأنجم الأخرى اشتعال تفقد الأشجار من أغصانها ثم تزداد اخضرارا واخضلال
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله